bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararka duhur ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dil ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho
mas-uuliyiin ka socday hay-adda ammaanka ee soomaaliya oo shir muhiima ku qalay oo ku galay gudaha dalka kenya
gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya oo kulan la qaatay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha soomaaliya
dowladda iyo madaxda hay-adda m f oo mar kale shir weyn oo deyn cafinta ah yeeshay
ciidamada ammaanka maamulka galmudug oo gacanta ku dhigay nin dil ka geystay magaalada cabudwaaq
qodobada wararka dibadda aad maqli doontaan waxaa ka mid ah
rasaasiin loo haysta inay xog ka aruuriyeen koox mucaarada oo dacwad laga gudbiyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal wararka duhur qodobada ugu door korona ayaa maqasheen si wadajira waxaa idinkugu soo jeedinaya nasteexe cabdiqaadir xasan ee anigoo ah cali aadan axmed isla nasteexe ayaa warkaasi soo saartay iminkana kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan dil ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho wariyaheena cabdisalaan juulle shaakir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya barqanimadii maanta ayaa kooxo ku weesnaa bastoolado waxaa xaafad ka tirsan degmada dharkiinli iyo gobolkan banaadir ay ku dileen sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray laba xidigle aadan cusmaan waxaana xilliga la dilayay uu ku sugnaa meel u dhow gurigiisa sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah sargaalkan ayaana waxauu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa tegay halka dilka uu ka dhacay iyagoo goobta ka qaaday meydka sargaalka la dilay waxaana dilkaasi mas-uuliyaddiisa sheegtay al-shabaab oo warar baraha internetka ay ku qoreen maamulka iyo laamaha amniga degmada dharkeyney ee gobolka banaadir ayaana weli ka hadlin dilka loo geystay sargaalka ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ha yeeshee wuxuu kusoo aadayaa xilli xalay kooxaha weesnaa ay degmadaas dharkeyn ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliya inta badan al-shabaab ayaa inta badan dilalka ka dhaca magaalada muqdisho ayaa waxaa mas-uuliyaddooda sheegtay al-shabaab
mahadsanid cabdisalaan markaana haddii aan eegno gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh madoobe ayaa kulan la qaatay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha warkaasi waxaa inoo faahfaahinayaa cabdinaas cabdinaasir al cadaala
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maantay kulan muhiim ah la qaatay guddiga gurmadka abaaraha kuwaasi oo gudoomiyaha uu kala hadlay sidii wax looga qaban lahay abaaraha soo noqnoqday inta badan dalka ka dhaca sidoo kalena gobolada dalka ku dhuftay guddiga abaaraha ayaa gudoomiyaha ka codsaday in ay qeyb ka mid ah lagu deeqo lacagihii musharaxiinta laga qaaday si wax lagu qabto dadka abaaruhu ay saameeyeen gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa sidoo kale waxa uu dhankiisa guddiga kula dardaarmay in sida ugu wanaagsan uu kala shaqayn doono sidii ay u heli lahaayeen lacagihii ama taakuleenta ay gaarsiin lahaayeen dadka shacabka ah ee abaaruhu ay ku dhufteen
mahadsaned wariyaheena cabdinaasir al cadaala mas-uuliyiin ka socday hay-adaha ammaanka ee soomaaliya ayaa shir muhiima waxay uga qeybgalayaan gudaha dalka kenya shirkan ayaa dhowaan waxa uu ka furmay gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi wariyaheena xuseen washington ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa waxaa ka furmay shir looga hadlaya arrimaha maalgashiga amniga afrika kaas oo sanadkiiba mar la qabto mas-uuliyiin ka socday hay-adaha ammaanka ee soomaaliya oo ka mid ah wadamada ay ka jiraan caqabadaha dhanka ammaanka ayaa ka qeybgalaya shirkaas oo ay taageerayaan shirkado ka shaqeeya arrimaha maalgashiga ammaanka agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo taliyihii hore ee ciidamada booliska soomaaliya jenaraal cabdixakiin daahir saciid saacid ayaa ka qeybgalaya shirka mas-uuliyiinta waa dowladda soomaaliya uga qeybgalaya shirkaas waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta kale ee agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya iyadoona shirkaas intiisa badan diiradda lagu saarayo arrimaha amniga gaar ahaan dhinaca caqabadaha ammaanka ee ka jira dalal ay ku jirto soomaaliya iyadoona shirkaas intiisa badan diiradda lagu saarayo sidii la horumarin lahaa islamarkaana la isaga kaashan lahaa kooxaha waxa loogu yiro argixisada iyadoona shirkaas uu socon doono laba maalmood sida qorshuhu yahay waxaana sidoo kale la filayaa in diiradda lagu saaro shirka arrimaha amniga gobolka ee dalalka afrika iyadoona mas-uuliyiinta ka socda dowladaha ka qeybgalaya shirkaas ay khudbad ka jeedin doonaan waxaana sidoo kale la filayaa in shirka mar kale ay khudbad ka jeediyaan ama mas-uuliyiin kale oo ka socda dowladda mareykanka gaar ahaan taliska afrika ee waa taliska ciidanka mareykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom iyadoona lagu wado in shirkaas uu noqdo mid intiisa badan diiradda lagu saaro arrimaha hay-adaha ammaanka
mahadsanidta xuseen washington markana haddii aan eegno cabudwaaq allah u naxariistee waxaa xalay xaafadda waaberi ee gaar ahaan laanta hawada oo ka tirsan degmada cabudwaaq ee gobolka waqooyiga galgaduud lagu dilay nin lagu magacaabi jiray bare cali maax nin hubeysan ayaa la sheegay inuu geystay dilkaas waxaana goobta dilka ka dhacay gaaray ciidamada ammaanka degmada cabudwaaq kuwaasoo la sheegay in daqiiqado kadib ay gacanta kusoo dhigeen ninka dilka geystay sargaalkan u hadlay ciidamada xasilinta degmada cabudwaaq ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan ninka ka dambeeyey dilka marxuumka bare cali maax kaasoo lagu magacaabo cabdiqaadir cali muuse lana qabtay xilli uu doonayay inuu baxsado lamaha amniga iyo si rasmi ah uma faahfaahin sababta ka dambeysa dilka qofka shacabka ah hayeeshee wararka la helay ayaa sheegaya inay la xiriirto dilal ku saabsan aanooyin qabiil oo ka jira degmada caabudwaq iyo deegaanada hoostaga dhowr toddobaad ka hor ayaa degmada caabudwaq ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay dilal lala xiriirinayay aanooyin qabiil balse istaageen mararkii maamulka galmudug ee degmadaasi geeyeen ciidamo isugu jira boolis nabad sugid kuwaas oo si weyn u adkeeyey amniga magaalada
hagaag dhegeystayaal markan haddii aynu fiirino dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda hay-adda i m f ayaa mar kale waxa ay ka shireen deen cafinta soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda hay-adaha waa hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa shir muhiima waxa ay ka yeesheen hanaanka geedi socodka deyna cafinta soomaaliya wuxuuna shirku ku qabsoomay habka fogaan aragga ee suumka shirkan ayaa waxaa guddoomiyey madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana looga hadlay halka uu marayo dib u habeynta dhaqaalaha dalka iyo shuruudaha dhammaystirka barnaamijka deyna cafinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirka inta uu socday ka sheegay siday uga go-an tahay dowladda federaalka soomaaliya in la sii wado dadaalada lagu xaqiijinayo dib u habeynta hanaanka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dalka waxaa inoo soo idlaaday shir kale oo muhiim u ah geedi socodka deyna cafinta soomaaliya maanta waxaan si gaara ula shirnay hay-adda lacagta adduunka ee i m f rajada soomaaliya ee ah gaarista deyna cafis dhammaystiran ayaa hadda ah mid aada u sareysa ayuu yidhi wasiir cabdiraxmaan ducaale beele oo ka qayb gala shirkaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ee xilgaarsiinta cabdiraxmaan ducaale beyle iyo madaxda hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa ka qayb galay shirka looga hadlayay hanaanka geedi socodka deyna cafinta soomaaliya
halka warkaas aad ka dhageysaneysaan waa dalsan magaalada muqdisho markaana qodobada dibadda muwaadin maraykan ah iyo afar sargaal oo ka tirsan wasaaradda amniga shiinaha ayaa lagu eedeeyey inay ku log yeesheen basaasnimo iyo shirqool loo maleegay in lagu aamusiiyo mucaaradka ka dhanka ah shiinaha ee ku sugan gudaha dalka maraykanka sida ay shaacisay waaxda cadaaladda maraykanka eedeemo aan faahfaahin badan laga bixin oo loo gudbiyey maxkamadda federaaliga ah oo ku taala new york ayaa lagu sheegay in sunjung wang oo ku nool new york oo ah muwaadin haysta dhalashada maraykanka in lagu eedeeyey inuu markaasi ka shaqeeyey sirdoonka dal ama uu la shaqeeyo sirdoonka dalka shiinaha isaga oo la sheegay in dalka shiinaha uu gudbiyey xogo iyo macluumaad sir ah oo ku saabsan taageerayaasha caanka ah ee u dhashay dalka shiinaha iyo ururada dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee ku sugan gudaha dalka maraykanka eedeyntan lagu sheegay in wang oo saddex iyo toddobaatan jir ahi oo macluumaadka sirta ah la wadaagay afar sargaal oo ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ama arrimaha gudaha ee shiinaha oo kale ah frank he jin lee iyo wing lee iyo ninka kale ee lagu magacaabo binjin lu waaxda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay in raggani ay ahaayeen cidda u qaabilsan inay xogaha u aruuriso wang inkastoo wang la xiray bishii maarso lix iyo tobankeedii haddana waxaa ilaa iyo haatan baxsad ku maqan afartii sargaal ee markaasi u dhashay dalka shiinaha xeer ilaaliyaha ee markaasi kiiskan gacanta ku haya oo lagu magacaabo beron beas oo markaasi ku sugan new york ayaa sheegay in eedeemahani ay muujinayaan oo ay daaha ka feedayaan howlgal ay wadeen shiinuhu oo khatar ku ah badbaadada iyo xorriyadda muwaadiniinta shiinaha ee markaasi degan maraykanka sababo la xiriira waxa ay aaminsan yihiin ee dimuqraadiyadda iyo hadalka
hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno warwaxee dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhagaysanayseen radio dalsan cali aadan iyo naseex cabdulqaadir ayaa idinla socodsiinayey intaan warkan kiisa xigaynu dib ugu kulmi doono sidaasi ammaana allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel